Dhalinyaro ku nool magaalada beledweyne ayaa ku shaqaysta xirfada dilaalnimada iyagoo kala iibiya boosaska bannaan iyo kuwa dhisan waxayna u dhexeeyaan milkiilaha dhulka iyo qofka iibsanaya shaqadan ayay ka maareeyaan noloshooda iyagoo qaata lacago gooni ah oo ka madax bannaan tan wax lagu kala iibsado qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey habka ay u shaqaystaan magacayga shiriid faarax ciidoola waaye dalaalihana dhulka kala gado guryaha iyo dhulka bannaan waxaa ugu dheliyey maadaama camal kala jirin camalaan ka dhigta wax kaloo shaqaahoo jira beera la-aadi ma xoola lama hayo badi waa laga yimi carrada waa iska dadka lugtaada iyo taleefonkan ku goobnaa lugta iyo taleefonkan ku leeda hal meeloo loogu hagaago barkulanoo loogu hagaago qofta ma leh qof kaloo qof kaloo dalaaliyaad wacani qofkaad ogtaad wacani waxa maaragtay qof wax u baahan ama guri u baahan ama u baahan boos bannaanaan hayaa intaasaad ku suuq gelini Ba- qofku hadduuba gaajo arko oo ba- baahi dareemo xal asaa la imaano jilicsa aragta ayada xal la timaado wax ku aruursato kolba khibrad meel laga soo barto iskuul laga soo barto maaha waa oon baahiyo waxay keenta waxaan ahay muwaadin u dhashay gobolka hiiraan magaalada beledweyne waxaa shaqadaydu tahay nimanka dhulka gadgado oo u dhexeeya ummadda dhulka rabto iyo kuwa dhulka iska leh wallaahi siyaabo badanaa lagu wax lagu iibiyaa kolley baahida un qofka sideedaba qofkaan annagu hadda dulaalaan ku magacna sheegannahay balse waxaan nahay dadka markhaatiyaalka oo labada qofood oo milkiilaha ah midka lacagta wado iyo midka dhulka iska lahaan u dhexdhexaad u nahay okay ilaa iyo asxaabihiina soo jaray in wax dadka loo kala gudbiyo loo kala wareejiyo annagu marka dambiin aan saasaan ku- waxaan ku nahay markhaatiyaalaan saas ku nahay marka aan dhulka aan gadaynana milkiilaha dhulka gadanayo mid aan iska xaqiijinin inuu hantidaas maguuraanka uu leeyahay iyo inuusan lahayn xitaa waxaan sii xaqiijinay inuu dhulku dhaxal yahay inuusan dhaxal lahayn okay muddo dheer aan kusoo jirnay hadda ka shaqsi ahaan ka tuur ahaan labadii kun iyo lixdii ilaa waqtil xaadirkan hadda labada kun labaatan iyo shanta la joogo yaan kusoo dhex jiray khibrad dheer baan u leeyahay marka magaalada afartida xaafadood ee magaalada beledweyne kooshin xaawataako buundaweyn ilaa meesha la yidhaahdo howlwadaag waa waxaa nagu dhaliyey een, waa camal ay noo noqotay nimba dukaan ma laho waxaan isku helnaa taleefon iyo iswicitaan xirfadaanu barasho ma le hadba waa sidaad adigu macaamilkaas kala kulanto annagu hadba wixii aan markaas la kulannaan iibina annaga haba gurigiba oo xulufo isku xiranaba markhaatigeen waaba dheelitiri hadda sidaanoo kale waa- meeqaad noogu timid saddexaad noogu timid saddexdeenna waa isla joognaa ilaa dhowr iyo tobanna waaba naaba hashaa nootaayonia la maraa qoraalaa la maraa aqoonsi badan ay leedahay iska gad ma aha qofku waa inuu warqad haysta hadhow dukumenti uu kula wareego oo la helo markhaatigii oo la helo saacadda uu iibsiyada taariikhdii oo timekii uu iibiyo la helo oo wadada inuu bari wixii ka mara wixii qoraxsin ka mara wixii waqooyi ka maraya aa oo deriska la helo oo wadadii la helo oo wax walba la helo wey